ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaad dhegeystayaal barnaamijka dhacdooyinka dunida oo maalin walba marka jimcahan laga reebo aad ka dhegaysataan warbaahinta islaamiga alfurqaan waa lix iyo tobanka bisha shanaad sanadka kun afar boqol afartan iyo lixda hijiriyada qodobada maanta oo isniina barnaamijka aad ku dhegaysan doontaana waxaa ka mid ah duqaymaha iyo dagaalada yuhuudda ka wada marinka khaza oo galay maalintii afar boqol iyo sagaalaad oo xiriir ah iyadoo saacadihii ugu dambeeyey in ka badan boqol ruux ay ku shahiideen jamaacada nusratul islaam walmuslimiin oo filisay weeraro lagu dhiig bixiyey ciidanka burkina faso toogasho dhimasho iyo dhaawac sababtay oo ka dhacday goob xafladi ka socotay oo ku taala dalka maraykanka dowladda ruushka oo sheegtay inay soo riday ku dhowaad lixdan diyaaradood oo ay leedahay ukrain ururka shiiciga ah ee isku magacaabay xisbullah oo sheegay in yuhuuddu ay dishay mas-uul xileel kala duwan ka soo qabtay ururka sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan maxay yihiin kooxaha ay yuhuudda u xil saartay inay dhacaan gargaarka loo wado marinka khaza ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
في السلوى وحين تحلق التقوى فسبحان الذي أسرع
waa hagaage qodobadaas oo idil goordhow ayaan soo gudbi doonaa insha allah aynu ku horrayno qodobka ugu horreeya ee barnaamijka duqaymaha iyo dagaalada marinka khaza ayaa galay maalintii afar boqol iyo sagaalaad oo xiriir ah iyadoo saacadihii lasoo dhaafay ay shahiideen dad kor u dhaafaya boqol ruux haddaba wararkii ugu dambeeyey waxaa warbixintan ku eegaya cabdiraxmaan bader assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan waxaad ku soo dhowaataan xubintaan uga hadalno wararkii ugu dambeeyey dagaalada iyo duqeymaha yuhuudda ee ka wadamarhinka godoonsan ee khaza waxaan maanta isniinah dhanka kaana ku beegan maalinkii afar boqol iyo sagaalaad oo xidhiidh ah aan warbixinteenna maanta idinkugu soo gudbin doonnaa duqeymo afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay ka dhacay marinka khaza iyo dagaallo xooggan oo lagu jabiyey askarta soo duulayaasha yuhuudda haddaba aan ku horrayno duqeymaha madaafiicda goobta ayay ciidamada yuhuudda ku garaaceen magaalada beetilaayi ee dhacda waqooyiga marinka khaza waxaana duqeymahaasi loo adeegsaday madaafiicda ku shahiiday dad badan oo shacab rayd ah halkii ay jiraan kuwo kaloo ay soo gaadheen dhaawacyo kala duwan ciidamada yuhuudda ayaana waxay magaaladani ka geysteen saacadii lasoo dhaafay wax ka badan toban duqeen oo ay ku shahiideen tobannaan ruux oo shacab rayd ah halkii ay ku dhaawacmeen kuwa intaasi ka badan waxay sidoo kale ciidamada yuhuudda isla magaaladani ka geysteen xasuuqyo gaaraya ilaa iyo afar xasuuq saacado gudaheed ayaa la warinaya inay xasuuqyadani dhacayn islamarkaana ay shuhaado iyo dhaawacyo ku noqdeen dad badan oo shacab rayd ah sidoo kale deegaano dhaca waqooyiga iyo galbeedka magaalada khaza ayay ciidamada yuhuudda ku garaaceen madaafiicda goobta waxaana ku shahiiday duqeymahaas dad badan oo shacab rayd ah kana kooban dumar iyo carruuran waxba galabsan deegaanka talal hawa ee magaalada khaza iyo sidoo kale ciidamada yuhuuddu la dhaceen madaafiic waxaana ku shahiiday dad badan oo shacab ah kana kooban dumar iyo carruur magaalada rafax ee dhacda xadka ay wadaagaan marinka goodoonsan ee khaza iyo sidoo kale waddanka masar ayay ciidamada yuhuuddu ka geysteen duqeymo kala duwan iskugu jira kuwa xagga cirka iyo sidoo kale kuwa dhanka dhulka ah waxaana duqeymahaasi kala duwan ku shahiiday dad badan oo shacab rayd ah dumar iyo carruurna u badan halkii ay ku dhaawacmeen kuwo kaloo aad u fara badan dhanka xeebta ee magaaladan ayay sidoo kale ciidamada yuhuuddu ka geysteen duqeyn ay shuhaado iyo dhaawacyo ku noqdeen tobannaan ruux oo shacab rayd ah deegaanka almawaasi ee dhacduleedka magaalada khanyunis ayay sidoo kale ciidamada yuhuuddu la dhaceen duqeymo aad u xoogan oo xagga cirka ah waxaana ku shahiiday duqeymahaasi afar carruur oo aad u yaryar halkii ay dhaawacmeen kuwo kaloo aad u fara badan duqeymaan ayaana si gaara u abbaaray barakacyaal ku dhaqanaa deegaankani ciidamada gumaystaha yuhuuddu waxay maalintii shalay ku dhowaad afar xasuuqa oo xushlimaha ka geysteen magaalada beetilaayi ee waqooyiga marinka khaza warbaahinta ayaana soo warinaysa in xasuuqyadaasi ay ka dhasheen khasaare kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac iskugu jira waxaana ku shahiiday xasuuqyadaasi in ka badan toddobaatan laba ruux oo shacabreyd ah halkii ay dhaawacmeen kuwa intaa ka badan xasuuqani kadib waxay kooxaha wax iska caabiinta falastiiniyiinta soo saareen bayaan ay caalamka ugu caddeynayaan xasuuqa ciidamada gumaystaha yuhuudda iyo sida ulakaca ay u beegsanayeen dadka reedka ee ku sugan goobaha caamka ee ay iskugu yimaadaan waxaana bayaanka lagu yidhi ciidamada yuhuuddu waxay weli sii wadaan duuqeymaha iyo duuqeymaha sirsifeynta ay kula kacayaan shacabka reedka ay ku dhaqan waqooyiga marinka khaza sidoo kale waxay ciidamada yuhuudda laba xasuuq ka geysteen xerooyinka nuseeraad iyo sidoo kale albureej waxayna duuqimaani markaana si toosa u abaareen guryo tiro badan oo labada sixra ku yaalo waxaana la soo warinaya in duuqimahaas ay sababeen istishaadka afar iyo labaatan ruux oo falastiiniyiin ah iyo dhaawac kuwo kalood u badan si guud ahaan waxaa ku shahiiday duuqimaha iyo xasuuqyada saacadii lasoo dhaafay ka dhacay marinka khaza wax ka badan sagaashan iyo lix ruux oo ka kooban dumar carruur iyo waayeelo halkay jiraan boqolaal ruux oo kale ay soo gaareen dhaawacyo kala duwan wararka ayaa sheegaya in ciidamada gumaystaha yuhuudda saacadii lasoo dhaafay ay fuliyeen weeraro kala duwan ay ku shahiideen wax ka badan boqol toban iyo kow ruux oo shacab ah toddobaatan ka mid a dadkani waxay ku shahiideen waqooyiga marinka khaza halkii ay jiraan boqolaal ruux oo kale ay soo gaareen dhaawacyo kala duwan kuwaasoo iminka lagula tacaalaya dhaawacyadooda qaar ka mid a isbitaalada ku yaala marinka khaza qaramada midoobay ayaa waxay sheegtay in maamulka gumaystaha yuhuudda uu ogolaaday muddada uu socdo dagaalka khaza in caafimaad dibadda loo qaadi karo rubuc ka mid ah labaatan iyo kow kun oo qof oo xaaladoodu liidato afyeenka xogayaha guud ee qaramada midoobey ayaa waxa uu tilmaamay in maamulka yuhuudda ay ka jawaabtay oo keliya afar meelood meel codsigii qaramada midoobey ay ahaa in dibadda loo qaada labaatan iyo kow kun oo qof oo u baahan daryeel gaar ah israa'iil waxay ogolaatay daadgureynta rubuc ka mid ah labaatan iyo kow kun oo qof oo u baahnaa caafimaad dibadda ah ayuu yidhi afayeenka xogayaha guud ee qaramada midoobey afayeenka ayaa wuxuu sidoo kale walaac ka muujiyey xaniibaadda maamulka yuhuudda isku socodka gudaha khaza iyo inaysan jirnin cid ka bixi karto amaba gudaha u gali karto dhulka sida weyn loo go'doomiyey ciidamada gumaystaha yuhuudda ayaana xuduudda khaza ka dhigay meel aan laga gudbi karin iyagoo bishii may ee ugu dambaysay ee khaza ka go'doomiyeen dhinaca masar oo ahayd meesha keliya u furnayd dhanka kale wargees ka soo baxa dalka ingiriiska ayaa wuxuu ku waramayaa in gumaadka iyo xasuuqyada ay ciidamada yuhuuddu ka wadaan marinka go'doonsanee khaza ay dadka ku shahiiday boqolkiiba toddobaatan ay yihiin haween iyo carruuran waxba galabsan waxayna middaasi muujinaysaa in ciidamada yuhuudda ay si bareera u beegsanayaan goobaha ay dadka shacabka ku badan yihiin sida madaarista maraakiista iyo weliba isbitaalada iyagoona ku gambanaya in goobahan ay yihiin saldhigyo iyo xarumo ay degan yihiin dagaalyahanada wax iskacaabinta falastiiniyiinta guud ahaan caalamka ayaana indhaha ka daawanaya waxa xasuuqae ka dhacaya marinka goodoonsani khaza xitaa waxaan midaan indhaha ka fiirsanayaa hay-adaha sheeganaya inuu doodaan xuquuqda carruurta iyo haweenka duqimii ugu dambeeyey ka dhacay khaza ayaana waxaa badankooda ku shahiiday carruur iyo dumaran waxba galabsan wargeyska oo soo xiganaya baadhitaanno ay samaysay hay-adda qaramada midoobey gaaraan xafiiska waxaa loogu yidhi xuquuqulinsaanka ayaa waxauu sheegay in maamulka yuhuudda uu gudaha khaza ku dilay boqolkiiba toddobaatan carruurtii iyo haweenkii halkaasi ku noolaa weliba isagoo isku muujinaya in dagaal uu kula jiro kooxaha wax iska caabinta falastiiniyiinta ugu dambayntii kooxaha wax iska caabinta falastiiniyiinta ayaa waxay saacadii lasoo dhaafay weeraro kala duwan ay ka fuliyeen meelo badan oo ay ku sugan yihiin ciidamada soo duulayaasha yuhuudda xilli ay sii xoogeysanayaan dagaalada u dhexeeya kooxda wax iska caabinta falastiiniyiinta iyo sidoo kale ciidamada gumaystaha yuhuudda ee duulaanka gardarada ku yimid marinka goodoonsanee khaza waxaana inta badan weerarada iskagu hor yimaadeen ciidamada saynada yuhuudda iyo sidoo kale kooxaha wax iska caabinta falastiiniyiinta jab xoogan lagu gaarsiiyey ciidamada cadowga yuhuudda dagaalyahanada wax iska caabinta falastiiniyiinta ayaa waxay weerar xoogan ku qaadeen fadhiisanaya ciidamada yuhuudda ku leeyihiin waqooyiga marinka khaza waxaana halkaasi khasaare kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac iskugu jira lagu gaarsiiyey ciidamada yuhuudda sidoo kale waxay wararku sheegayaan in ciidamada wax iska caabinta ee weerar qaansi ama shisha ay ku dileen askari ka tirsan sayanada yuhuudda xilli uu ku sugnaa dhismo ku yaala deegaanka al khasnadaar ee ku yaala waqooyi galbeed magaalada khaza goobta ayuuna ku qurbaxay askariga kadib markii ay haleeshay rasaasta sidaba laga dheehan kara kilib yaroo lagu faafiyey baraha bulshada askariga la toogta ayaana dhulka ku dhacaya sidoo kale waxay ciidamadu wax iska cabinta falastiiniyiinta weerar toogashaha ku dhaawaceen labo ka tirsan ciidamada sayanada yuhuudda xilli iyaguna ahaayeen kuwa ku sugan isla magaalada khaza sida ay sheegteen guutada alqasaam waa garabka milatari ee kooxda wax iska caabinta falastiiniyiinta dagaal aad u xoogan ayaa wuxuu sidoo kale dhex maray ciidamada yuhuudda iyo sidoo kale dagaalyahanada wax iska caabinta falastiiniyiinta waxaana uu dagaalkan adag ka dhacay bartamaha marinka khaza waxaana laisku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan iyadoona dadka ku dhaqan bartamaha ay sheegayeen inay maqleen dhawaqa hubka darandooriga u dhaca iyo gantaalada isweydaarsanayeen labada dhinac waxaana halkaasi looga itaalroonaaday oo khasaare xoogan dhabarka loo saariyey ciidamada gumaystaha yuhuudda waxay sidoo kale ciidamada wax iska caabinta falastiiniyiinta gelankii dambe ee maalintii shalay beegsadeen wax ka badan lix gaari waa kuwa gaashaaman bariga xerada albureej ee bartamaha marinka khaza waxaa laga soo tibinayay in ciidamadu wax iskacaabinta falastiiniyiinta ay ku burburiyeen gaadhi ka mid ah kuwa gaashaaman xilli uu ahaa mid isku dayay inuu halkaasi galo dhibaatooyin iyo weerar rasaaseenna uu ka geysto waxay sidoo kale shaaciyeen guutada alkhasaam oo ah garabka militariga kooxda wax iskacaabinta falastiiniyiinta inay dagaalyahanadooda beegsadeen labo ka mid ah gawaadhida loo yaqaana cagafcagafta ee isticmaalaan ciidamada gumistaha waxaanay sheegeen halkaas ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen in badan oo ka mid ah ciidamada soo duulayaasha yuhuudda magaalada beytlaaya waxay sidoo kale ciidamadu wax iskacaabinta falastiiniinta ku beegsadeen gaadhi kale waa midka cagafcagafta waxayna la dhaceen gantaalka alyaasiin boqol iyo shan waxaana halkaasi ku basbeelay gaadhigii iyagoona ay dhimasho iyo dhaawac noqdeen dhammaan ciidamadii gaadhigaas la soctay deegaan ku yaala magaalada beytlaaya ayay sidoo kale ku wada dagaalameen ciidamada wax iskacaabinta falastiiniyiinta iyo askarta soo duulayaasha yuhuudda dagaalkan oo socday muddo kooban ayaana waxaa jab xoogan dhabarka loogu saariyey askarta duulaanka ku yimid marinka khaza iyagoona halkaasi ku waayay askariya gawaari badan gaari midka ciidamada xambaara ayay sidoo kale qarxiyeen dagaalyahanada wax iskacaabinta falastiiniyiinta xilli uu ahaa mid ku socdaalaya isla magaalada beytlaaya waxaana halkaasi ka dhashay khasaare kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac iskugu jira kuwaasoo gaaray ciidamadii la soctay gaarigaasi bariga qidaaca khaza talis milatari iyo ciidamada yuhuudda ku leeyihiin ayay sidoo kale dagaalyahanadu wax iskacaabintu la dhaceen gantalle kala duwan iyadoonay halkaasi ku sugnaayeen xilligii ay duqintu ka dhacisay askar iyo saraakiil ka tirsan milatariga dullaanka lagu keenay marinka khaza sidaas la mid ah ay ciidamada wax iskacaabinta falastiiniyiinta u duqeeyeen xero kale oo ay ciidamada yuhuudda ku leeyihiin bariga xerada albureeji ee bartamaha dhacda dhanka kale taliska milatariga saynada yuhuudda ayaa waxauu sheegay in laga diliyay askar iyo saraakiil ka tirsan milatarigooda waxaana uu sheegay taliska saynada in askartan lagu dilay iskoodhimaadyo ay la galeen dagaalyahanada wax iskacaabinta dagaal xooggan oo ay ciidamadoodu ka galeen waqooyiga marinka khaza ayuuna sheegay in lagu dilay hogaamiyaha guutada kafiir iyaduna laba askar oo guutadaasi ka tirsan la soo gaarsiiyey dhaawacyo kala duwan sidaba uu ka dhawaajiyey taliska janaal labaiyo toban oo ka mid ah warbaahinada saynada yuhuudda ayaa wuxuu ku waramayaa in ciidamada yuhuudda shantii isbuucee lasoo dhaafay laga dilay wax ka badan soddon dagaalyahan oo iskugu jira askar iyo saraakiil dagaalada lagu diliyay askartan ayaana wuxuu si gaar uga dhacay waqooyiga marinka goodonsanee khaza qirashada askarta yuhuudda ayaa imaanaysaa iyadoo uu jenaraal horoo ka tirsan ciidamada yuhuudda uu sheegay in askartooda ka howlgala marinka khaza ay jabeen islamarkaanaysan ka adkaan karin kooxaha muqaawamada falastiin waxaanuu ka dhawaajiyeen hal maalin xitaa ciidamadooda aysan ka guulaysan dagaalyahanada wax iskacaabinta falastiiniyiinta mar uu ka hadlayay telefishinka maamulka yuhuudda ayuu sheegay jenaraalkan howlgabka ah in ciidamadooda ay iminka wajahayaan xaalada adag iyagoona ay ku adagtay in halkaas ay ka soo baxaan wax niyadaan uma hayan ayuu yidhi dagaalka ay kaga jiraan qidaaca khaza ninkan magiciisa lagu sheegay isxaaq bariig islamarkaana ahaa jenaraal horoo ka tirsan ciidamada yuhuudda ayaa dhaleecin kala dullaacay ra-iisul wasaaraha maamulka saynada yuhuudda dhigiyacab netanyahu waxaana uu sheegay in ammaanka yuhuud uu siyaasadeeyey islamarkaanuu wasaarada dagaalka u dhiibay qof aanan u qalmin oo aan ka soo bixi karin jegadaasi iyo booskaasi loo dhiibay netanyahu ayaana xilka uu ka qaaday wasiirka dagaalka yuwaaf galand u dhiibay wasiirka arrimaha dibadda ninka loogu magacaabo israa'iil kandes
waa hagaage qaybaha dhexe barnaamijka dhacdooyinka dunida ah ayaan isla maraynaa markaana waxaad ku soo dhowaataan xubinta qalinka saxaafadda oo aan ku soo gudbinno qodobada ugu muhiimsan wararka ay qoreen saxaafaddu waxaana soo jeedinaya maxamed sheekh cali
waad mahadsan tahay haashim cabdinaasir jamaacadda nusratul islaam almuslimiin ayaa fulisay weeraro lagu dhigbixiyey ciidamada burkina faso mujaahidiinta jamaacadda nusratul islaam oo dagaal adag kula jira askarta xukuumadda burkina faso ayaa weerar culus oo si heer saraha loo soo agaasimay waxay ku qaadeen xarun ciidamada burkina faso ay ku leeyihiin gudaha dalkaas war ka soo baxay mujaahidiinta islamarkaana ay baahiisay mu'asasada warbaahineed ee azallaaqa ah kuna hadashaafka mujaahidiinta jamaacadda nusratul islaam almuslimiin ayaa lagu sheegay in weerarkan lagu dilay toddoba askari halkaay mujaahidiinta kusoo furteen shan mooto iyo agabyo kale oo militari mar kale waxay mujaahidiinta weerar culus ku qaadeen xero ay ciidamada burkina faso ku leeyihiin deegaan ka tirsan wilaayada fadaq roma weerarkan ayaa ciidamada burkina faso waxaa loogu dilay laba askari mujaahidiinta ayaa sidoo kale gacanta ku dhigay hub agab iyo saddex mooto ay lahaayeen ciidamada burkina faso ciidamada militariga jamaacadda nusratul islaam almuslimiin ayaa weerar ku ekeeyey bar kontarool ay ku sugnaayeen askarta burkina faso oo ku taala gudaha waddankaasi weerarkan oo ahaa mid aada u culus ayaa dhegta dhiigga loogu daray shan iyo toban askari mujaahidiinta ayaa dagaalkan waxay kusoo furteen hub iyo saanado militari oo ay goobta dagaalka uga careen ciidamada burkina faso weerarada ay ciidamada mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin la beegsadeen askarta burkina faso waxaa ka mid ah laba qarax oo guutada qaraxyada la beegsadeen laba gaaray oo ay saarnaayeen ciidamo ka tirsan xukuumadda waddankaas qaraxyadan ayaa boolbool u kal firdhiyey gawaaridii lala helay iyadoona sidoo kale khasaare adag goobta lagu gaarsiiyey askartii la socday gawaarida wararkii nusratul islaam ayaan ku guda jirnaay jamaacada nusratul islaam almuslimiin ayaa soo saartay tirakoobka howlgalladii ay fulisay bishii rabiicu thaani sanadkan kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada marka laga soo tago khasaaraha maaliyadeed ee gaaray ciidankii kala duwanaa ee weerarada lala beegsaday mujaahidiinta waxay bishiina dhaaftay rabiicu thaani keliya dileen boqol iyo afar iyo toddobaatan askari halka ay jiraan maxaabiis dagaal oo gacanta u galay mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam almuslimiin mujaahidiintu waxay qaadeen soddon weerar oo kuwa toos ah oo lagu qaaday xarumo iyo goobo ciidan lix weerar oo dhabagal ah burburinta wax ka badan labii soddon gaari oo isugu jira kuwa qafilanaysan xabadda karin iyo kuwa kale ee ciidan ka xambaara koob iyo toban qarax oo miino ah saddex weerar oo nafurnimo ah boqol iyo toban mootoo labulugaadley ah oo ay gacanta ku dhigeen mujaahidiinta hubka noocyadiisa kala duwan oo kor u dhaafaya laba boqol iyo toddobiyo toban iyo afar weerar oo madaafiic loo adeegsaday mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam almuslimiin ee ka jihada mandiqada saxaraha iyo saaxilka afrika ayaa xoojiyey dagaalada lagu boqnigoonayo ciidamada xukaamta ee ka dhisan mandiqada kuwaas oo marar badan horey u sheegay inaan la loodin karin awoodda militari ee sii kobceysay nusratul islaam dhinac kale toogasho dhimasho iyo dhaawac sababta ayaa ka dhacday goob xaflad ka socotay oo ku taala dalka maraykanka waddanka maraykanka ee caanka kuwa toogashooyinka waxaa maanta isniina ka dhacay weerar toogasho ah oo galaaftay nolosha laba qof iyo dhaawaca sagaal kale toogashadan ayaa ka dhacday magaalo lagu magacaabo new orlanes gaar ahaan goob xaflad ka dhacaysay oo ku taala wadda marta xaafadda sanad ruush ee ka tirsan magaaladaasi sida lagu sheegay war ka soo baxay booliska magaalada new orlanes tiro laba jeer ah oo daqiiqo u dhexeeyay ayaa goobta waxaa ka dhacay laba toogasho midii ugu horreysay waxaa ku dhaawacmay siddeed ruux halka dhacdada dambe tii hore ka dambeysay konton daqiiqo lagu dilay laba ruux oo midkood dhaawac garaabaa soo gaaray loola cararay goobaha caafimaadka kadibna uu cisbitaalka ku naf waayay weerarkan toogashada ah ee lagu dilay labada ruux laguna dhaawacay sagaalka kale ilaa iyo haatan ma jirto cid ay u qabteen ciidamada boliiska ee dalka maraykanka waxaana toogasho awgeed gudaha dalka maraykanka ugu naf waayeen dad aad u fara badan dalka maraykanka ayaa ka mid ah wadamada ugu amni xun ee caalamka islaamka hubka ayaa dadka gacmahooda ku jira islamarkaana yaala meel weliba sidaasi darteedna haddii aad joogto maraykanka xilli weliba naftaada ayay halis ku jirtaa geeska kale dowladda ruushka ayaa sheegtay inay soo riday ku dhowaad lixdan diyaaradood oo ay leedahay ukrain wasaaradda difaaca ee ruushka ayaa maanta bayaan ay soo saartay waxay ku sheegtay in nidaamkooda difaaca hawada uu ka hortagay habeenkii xalay weeraro dhanka hawada ah oo loo adeegsaday diyaarado doronis ah kaasoo ku eedeysay inay ka dambeyso xukuumadda ukrein ee uu dagaalka kala dhexeeyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee soo weeraray xukuumadda moscow ayaa tiradooda ku sheegtay inay gaarayaan sagaal iyo konton diyaaradood oo ah noocan duuliyaha lahayn waxayna tafaasiil ka bixisay meelaha ay ku kala dhaceen iyo wakhtiga dhulka la soo dhigay sida lagu xusay war saxaafadeedka ka soo baxay wasaaradda gaashaandhig ee ruushka laba ka mid ah diyaaradaha ayaa waxay ku soo dhaceen moscow shan iyo afartanna gobolka brianisk lixna waa gobolka korseg saddexna waa gobolka bilogoron halka saddex kalena ay kusoo dhaceen gobolka tullah oo ka tirsan dalka ruushka ruushkuma aysan sheegin wax khasaare ah oo ka dhashay weerarkan ay kusoo qaaday dowladda ukrein sida lagu sheegay warka ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga ee xukuumadda moscow ugu dambeyntii ururka shiiciga ee isku magacaabay xisbullah ayaa sheegay in yahuuddu dishay mas-uul xilaal kala duwan kasoo qabtay gudaha ururka maalintii shalay oo xad ahayd war ka soo baxay ururka isku magacaabay xisbullah ayaa lagu sheegay in duqeyna yahuudda ka fulisay bartamaha magaalada bayruud ee caasimada dalka lubnaan lagu dilay maxamed cafiif oo ahaa mas-uulkii u qaabilsanaa dhanka saxaafadda iyo madaxii xiriirka warbaahinta ninkan ayaa xilka ku magacaaban yahay muddo sannado xiriir ah wuxuuna kadib dilkii hogaamiyihii la dilay ee xasan nasrullah kasoo muuqanaya shirarka jaraa'id iyo shaashadaha warbaahinta isagoo la fadhiya xubno ka tirsan ururka isku magacaabay xisbullah marka laga soo tago xilka uu hayay haatan oo loo magacaabay sanadkii laba kun afar iyo tobankii wuxuu soo noqday la taliyay xasan nasrullah hogaamiyaha yahuuddu dileen sanadkan gudihiisa mas-uulkan la dilay ayaa waxaa duqeysay diyaarad aan duuliyaha lahayn oo leedahay yahuudda isagoo ku sugan dhismo ku yaala magaalada bayruud ee caasimada waddanka lubnaan maamulka yahuudda iyo ururka isku magacaabay xisbullah ayaa waxaa ka dhexeeya dagaal aan waxba la iskula harin kaasoo ilaa iyo haatan ka holcaya waddanka lubnaan warbaahinta caalamka ayaa si weyn isla dhex maraysa muuqaal laga helay xilligii la duqeynayay maxamed cafiifa fideoga ayaa soo bandhigaysa guriga uu ku sugan yahay mas-uulka oo lala helaya dhowr gantaal oo ay soo tuurtay diyaarad dronis ah
يا فاطمة نزل الباقي نزل الباقي راحت خلاص راحت
mas-uuliyiinta saraakiisha iyo askarta ururka isku magacaabay xisbullah ayaa baylo u noqday gantaalada wax gumaaday ee yahuudda xaaqidiinta ah sidaan horey u baahinayba waxaa kooxda isku magacaabay xisbullah laga laayay xubno badan oo ay ugu horeeyaan xasan nasrallah haashim safiyudiin taliyihii sirdoonka oo isna lagu magacaabi jiray xuseen haasam iyo xubno badan oo ku baxay gacanta maamulka yahuudda oo ugu dambeeyey maxamed cafiif dhegaystayaal intaas ayaan kusoo gebagabeynayaa xubintii qalinka saxaafadda oo aan kusoo gudbino qodobadii ugu muhiimsanaa wararka ay qoreen warbaahinta aan dib idinkugu celiyo barnaamijka dhacdooyinka dunida iyo inta kaarsan وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى
waa hagaag weli waxaad dhagaysanaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida wuxuuna idinkaga imaanayaa warbaahinta islaamiga alfurqaan markana waxaad ku soo dhowaataan warbixin ku saabsan maxay yihiin kooxaha yuhuudda u xil saartay inay dhacaan gargaarka loo wado khaza waxaana ah warbixinta soo jeedinaya muxsen xasan xaaji
kayaanka gumaystaha ah ee yahuudda ayaa isaga oo ka duulaya dardargelinta gumaadkiisa ka dhanka ah shacabka muslimka ah ee reer filistiin waxa uu howlgeliyey koox maleeshiyaad ah iyo cutubyo hubaysan oo calooshood u shaqaystayaal ah kuwaasi oo uu soo dhoobay magaalooyinka dhacajiida ghaza iyadoo ujeeddada gumaystahana tahay in cutubyadan teed ay u noqdaan doonista yahuudda ayna ishortaagaan musaacadaadka iyo kaalmaha bili'aadannimo ee baadka iyo biyaha lagu gaarsiinayo ghazada go'doonsan iyo badeecadaha kala duwan ee ka soo galaya macbarada ay ciidamada yahuuddu joogaan arrintan ayayna saxaafadda waxa ay ku tilmaamtay gumaad hor leh oo qorshaysan islamarkaana uu maamulka dhiigyacabka netanyahu ku doonayay in uu dadka reer khaza u isticmaalo hubka gaajaysiinta iyo in uu jiidda ku dhex baahiyo xaalad aad u adag oo la xidhiirta amniga iyo nolosha dadka marasta ah maalmihii tegey warbaahinta qaybaheeda kala duwan ayaa waxa ay daabacaysay boob iyo dhac gudaha jiidda loogu geysanayo badeecadaha kala duwan ee gurmadka ah dhanka kalena loogu talagalay in ay gaaraan dadka tabaalaysan ee ku sugan xaafadaha iyo deegaanada khaza falalkaasi gurracan ayaana ah kuwa ay geysanayaan cutublo dabley ah oo u soo bannaanbaxay in ay ragaadiyaan habsami socodka gurmadka bili'aadannimo iyo in ay hadidaan nolosha boqolaal kun oo muslimiin ah islamarkaana go'doonsan taxliilaad iyo dhugasho tiro badan oo lagu sameeyey meelaha ugu badan ee falalka boobka iyo dhaca loogu geysanayo shixnadaha gurmadka waxaa si cad bannaanka u yimid in ay yihiin goobaha ay heestaan ciidamada yahuudda weliba meelaha ay fariisimaha ku leeyihiin arrinta kale ee xusida mudan ayaa ah in fariisinnada ciidanka yahuuddu ay ka samaysteen xaafadaha kala duwan ee khaza ay garabka ku hayaan goobaha ay isku aruursadaan maleeshiyaadkan tani ayayna dadka ku macneeyeen in ciidanka yahuudda uu isagu yahay cidda taabagelinayso canaasiirtan islamarkaana ku dadaalayso carqaladaynta nolosha dadka reer khaza ee muslimiinta ah wargeys lagu magacaaba carabi koob iyo labaatan oo ka mid ah wargeysyada warbixinada iyo daraasaadka ka sameeyey falkan ugubka ah ee ku biiraya falalka uu maamulka yahuudda ku gumaadayo dadka muslimiinta ah ee reer filistiin ayaa waxa uu daabacay daraasad dheer taasi oo uu daaha kaga rogayo tafaasiil badan oo daaran maleeshiyaadkan aan soo tilmaamnay qaabkay u howlgelayaan iyo goobaha ugu badan ee ay ku dhacayaan shixnadaha badeecooyinka gurmadka ah u wada magaalooyinka jiidda ee ka soo galaya marinada xuduudeed ee ay leedahay khaza ismaaciil athawaabit ah oo ah maamulaha guud ee xafiiska warbaahineed ee maamulka jiida khaza ayaa tilmaamay in shakhsiyaadka u nasab sheeganaya kooxdan maleeshiyaadka ah ay yihiin kuwo dembiilayaal ah oo dhammaantood loo haysta kiisas kala duwan iyo in xubnaha iyaga ka mid ah loo haysta falaldembiyeedyo tiro badan oo ay ka galeen gudaha jiida khaza maamulaha xafiiska warbaahineed ee maamulka khaza ayaa sidoo kale sheegay in qaar ka mid ah cutubyada hubaysan ee dhacaya shixnadaha gargaarka ah ee ku wajahan deegaanada jiidda ay si toos ah oola shaqaynayaan ciidamada yahuudda islamarkaana ay iyagu siinayaan macluumaadka ku aadan goobaha ay ku sugan yihiin gawaadhida sida badeecadaha si ay markaasi oola wareegaan iyagoo weliba ay dusha sare ka ilaalinayaan diyaaradaha maamulka yahuudda balse masaadiir kale oo amni ah ayaa daaha ka rogay xilli ay la hadlaayeen wargeyska carabi koob iyo labaatan in horjoogayaasha horkacaya maleeshiyaadkan mooryaanta ah ay yihiin kuwo cumalo u ah maamulka yahuudda si toos ahna ay u hoostagayaan saraakiisha ciidan ee maamulka yahuudda ooga sugan ghaza kuwaasi oo ku amraya in ay xaaladaha noocan oo kale ah ka abuuraan deegaanada ku dhirirsan jiidda dhanka kalena ay iyagu hubaynayaan ayna ugu deeqayaan kaad hubayd oo ay ku dardargeliyaan howlgalladooda burcadnimada ah ciidanka yahuudda iyo diyaaradihiisaba ayaa tan iyo markii ay duulaanka bahalnimo ku soo qaadeen ghaza waxa ay ku kaceen burburinta marinada laga soo galo jiidda iyo beegsiga ka dhankaa xubnihii qaabilsanaa ilaalinta macbarada iyo badeecadaha gargaar ee ka soo galayo tallaabadan ayayna sida ay qabaan falanqeeyayaal badan waxa ay gogolxaar u ahayd in ay samaysmaan maleeshiyaadkan maafiyada ah ee isku horgudbaya badeecadaha loo wada gudaha qitaaca si midan la mid ah in ka badan shan iyo labaatan haayadood oo dawli ah islamarkaana sameeyey baaritaanno la xidhiidha dhacdooyinka ka soo kordhaya ghaza ayaa waxa ay soo saareen natiijo ah in ciidanka gumaystaha ee yahuudda uu isagu yahay cidda taabagelinayso dhanka kalena taageeraysa falalka boobka ah ee ay la kulmayaan gawaarida gargaarka bila'aadannimo u sida jiidda diyaaradaha maamulka yahuudda ayaana maleeshiyaadkan u damaanad qaadaya amnigooda inta ay ku jiraan falalkooda burcadnimada ah taqriir wadajir ah oo ka soo baxay haayadahan dawliga ah oo ay ka mid yihiin haayadda dhakhaatiirta caalamka iyo haayadda golaha yurub ee barakacayaasha ayaa lagu sheegay in ciidanka yahuudda uusan ka hortegayn falalka boobka ah ee jidgooyada loogu sameynayo musaacadaadka ku wajahan ghaza taasi beddelkeedna uu isagu taageerayo maleeshiyaadkan uuna ku dhiiragelinayo howlgalladooda mooryaannimo isagoona waa ciidanka yahuudda ee cid waliba oo isku dayda in ay iska caabiso maleeshiyaadkan weeraraya haddii aynu dib ugu laabanno soo ifbixii canaasiirtan maafiyada ah ee hubaysan waxa ay mushkiladoodu soo bilaabatay bishii mey ee sannadkan labada kun afar iyo labaatanka kolkii ugu horreysay ee ciidamada yahuuddu la wareegeen gacan ku-haynta marin xuduudeedka rafax ee u dhexeeya jiida ghaza iyo dalka masar xukuumadda alkaahirana ay xirtay marinkan iyadoo ku andacoonaysa qabsashada maamulka yahuudda ee macbarka rafax marin xuduudeedka rafax ayaa waxa uu ahaa marinka ugu muhiimsan islamarkaana ugu weyn ee ay badeecadaha ka soo geli jireen jiidda iyo deegaanadeeda tan iyo markii la xirayna waxa ay badeecadaha ka soo galayeen weliba iyaga oo ah kuwo aad u yar marinka karam abuusaalim iyo marinka kiyosofiim ee dhacabariga magaalada dayralbalax macbarkan ayaana ooda laga qaaday maalmo yar un ka hor maleeshiyaadkan hubaysan ee u soo bambaxay boobka ka dhanka ah badeecadaha gurmadka ah ee ku wajahan ghaza ayaa waxa ay ku xoogan yihiin goobaha xuduudeed ee waddada u ah gawaarida sida badeecadaha gaar ahaan marinka karam abuusaalim ee ku yaala halka ugu shisheesa ee koonfur bari rafax iyo macbarka kiyosofiim ee isna dhaca bariga dayralbalax oo ku taalla bartamaha jiidda maleeshiyaadkan ayaana ka howlgelaya manaadiqda furan dhanka kalena ay ku xoogan yihiin ciidamada yahuudda kuwaasi oo aysan soo gaari karin ciidamada dawliga ah ee loogu talagalay in ay ilaaliyaan badeecadaha gurmadka ah sababa ku aadan beegsiga tooska ah ee ay kula kacayaan ciidamada maamulka yahuudda maleeshiyaadkan ayaana si ay u dhacaan badeecadaha ku wajahan magaalooyinka jiidda ghaza waxa ay marka hore muraaqabeynayaan ama u dhabagelayaan gawaarida sida badeecadaha ee ka soo gelaya dhanka marinada gaar ahaan marinada aan horay u soo sheegnay marka ay ka soo dhaqaaqaan albaabada marinadana waxa ay ku dhacayaan jidgallo u yaalla cutubyadan kuwaasi oo ka agdhow fariisimaha ay ku sugan yihiin ciidanka kayaanka sahyuuniga ah si ay marka hore oola wareegaan kadibna ay u boobaan badeecadaha ay wadaan gawaarida ku soo dhacay dabinkooda howlgalladan lagu dhacayo laguna boobayo musaacadaadka ku wajahan dadka maatada ah ee reer ghaza ayaa waxa ay ka dhacayaan ciidanka yahuudda hortooda iskabadaa middaase ciidanka yahuudda ayaa dardargelinaya waana sida ay ku warramayaan ilo xog ogaal ah sidoo kale ciidanka yahuudda ayaa ka hor imaadsan in ay ciidamo boolis ah oo suga nabadgelyada badeecadaha gurmadka ah ay saldhigyo ka samaystaan gudaha jiidda ghaza si ay musaacadaadka u gaaraan dadka tabaalaysan diidmadan ciidanka yahuudda ayaana waxaa ka dhashay soo ifbaxa maleeshiyaadkan iyo in ay asmada gaajada ku faafto deegaanada kala duwan ee qitaaca warbixin baaris ah oo ay samaysay saxiifadda ha artis ee yahuudiyadda ah ayaa waxa ay bannaanka ku keentay in ciidanka yahuudda uu cutubyadan mooryaanta ah ka saacidayo in ay boobaan badeecadaha gargaarka ah ciidanka yahuudda ayaana maamulayaasha shixnadaha gargaarka ah ku qasbayo sida ay haartis ku warramayso in ay maleeshiyaadkan baartaan shixnadahooda ayna kala baxaan inta ugu fiican haddii kalena ay gawaaridooda ku jirayso saldhigyada ciidanka yahuudda الله في السور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى guud ahaana intaa ayaan ku soo gebagabeynaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid ah waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى في البحر وفي مد وفي جزر